culummada ismaamulka mandheere ayaa iclaamiyey isu soo bax allabari roobdoon ah guddoomiyaha culummada mandheere sheekh axmed suudaani ayaa ugu baaqay dhammaan shacabka mandheere iyo madaxda ismaamulka in ay ka soo qaybgalaan roobdoonka sheekha ayaa tilmaamay in lix iyo tobanka bishan tobanaad oo ku beegan maalinta axadda ah barxadda masaajidka jaamiya lagu qaban doono roobdoon assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadka muslimiinta na dhegaysanahaya si gaar ahaan mandheera county waxaa go-aan lagu gaaray in roobdoon dhici doono insha allahu tacaalaa axadda soo socoto ilaaha subxaanahu watacaala loo ha loo noqdo allah ha loo toobo keeno naxariista alleh iyaa laga quursanin alla hori caza wajal laa taqnatuu min raxmat illaah ilaaha naxariistiisa iyaa laga quursanin alla naxariistiis kama quusto ilaa gaalada maahin qof ilaahay agtiisa wax ku lahayn ayaa naxariis alle ka quusta dhibaato weynaa jirta culeys badanaa jira hoolihii lo iyo wixii limase lama roraa laga tagay geelii ayay hadda dhammaanihay arrintaas marka banaan bani aadamka naftiisa ayay arrintan khatar ku jirta xoolaha lagu tiirsanaa waad ogtihiin dhibaato weyn ayaa jirta alleheen aan u noqono aan toobo keeno dhibkan wax kale kuma imaanin ilaa dembigii la galay maahin dhibaatada dembiga socda waad ujeedaan dhib camimtay meel kasta gaaray waad ujeedaan alleheen subxaana wataala aan u noqono alleheen aan u toobo keeno dhulumka ha laga baxo dulunka ha laga noqdo macaansiida dembiyaalka hala joojiyo alle subxaanahu watacaala qulubteen aan furno halis cafiyo dhanka kale sheekh axmed suudaani ayaa ugu baaqay ummadda muslimiinta ah in laysu naxariisto xilligan adag ee lagu jiro abaarta iyo kuleelaha ha la sadaqaysto naxa masaakiinta oo aad iyo aad dhibaato u qabaan dadka ha loo naxariisto qof kasta qofkii kugu soo xiga qofkii kugu dhow qofkii ad taqaano alle naxariistiisa subxaanahu watacaala sidaasaa lagu helay halisu naxariisto hala sadaqaysto hala tooba keeno alla ha loo noqdo subxaanahu watacaala sidaasaa naftaan u dardaarmaynaa dadka muslimiinta u dardaarmaynaa magaalo magaalo insha allahu tacaala magaalo magaalo tuulo tuulo haloo tooba haloo haloo soo baxo oo roobdoonka ha la sameeyo yaa la kala harin yar iyo weyn rag iyo haween dad madaxda iyo culummada iyo dadka kale dhammaantooda rag iyo haween allahna subxaanahu watacaala gacmaha aan u hoorsano hadda soo socota ayaa insha allah arrintaas dhacaysa aada iyo aad alleheen aan ugu noqono niid aan furno niid wanaagsan oo xoog leh rabbigeena subxana wataala kalsooni ku qabto halagu raabdoono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera